بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن حجر الهيتمي xilligii hore waxaanu dhihi jirnay baabulhiba wixii ka horeeya waxaanu dhihi jirnay qaala shaykhu اlcalaama cabdullaahi bnu cabdiraxmaan alxadrami shaafici maantay maadaama kitaabku uu soo gaaray baabkan baabulhiba baabulhiba laga bilaabo ilaa kitaabku uu ka dhammaado sheekhii hore iskama lahan cabdullaahi bnu cabdiraxmaan alxadrami ashaafici laga bilaabo baabulhibati ilaa aakhiri kitaab laga gaaro waxaa iskale shaarixa sheekha sharaxa noo wadi jiray ibnu xajar alhaytami ayaa matnigana iskale abwaabtaa yarta ah ulajeeddada ibnu xajar alhaytami waxay ahayd abwaabta fiqhiga oo dhan inuu kitaabka ku dhammaystiro saasuu rabay yacni baabulhiba keliya ma ahayne inuu faraa'idkii ku daro kitaabu nikaax inuu ku daro jinaayaadkii inuu ku daro sheekha hadafkiisa iyo ulajeedadiisu sidaasay ahayd walaakiin ikhtaramatu almaniya geeridiiyaa sheekha iyo waktigii geeridii ayaa ibnu xajar ku timid intuusan abwaabtii fiqhiga uusan kitaabka ku dhammaystirin ayuu ibnu xajar geeriyooday raximahu llahu tacaala walidaalika marka laga bilaabo baabu lhibati ilaa aakhiri اlkitaab waa qidcadaas yarta ah waxaa kitaabka ku dhammaystiray ibnu xajar alhaytami marka waxaanu leenahay qaala shaykhu اlcalaamatu axmed bnu xajar alhaytami raximahu اllahu tacaala baabu lhibati haadaa midkani baabu lhibati baabu axkaami اlhibati hibada axkaamteedii ayuu u baab yahay sheekhu wuxuu rabaa halkan inuuga hadlo hibada iyo sadaqada iyo hadiya saddexdaas qaybood ayuu ka hadli sheekhu waa ka sheekhu ku yidhi hiya halaaثatu anwaac hibadu waa saddex qaybood kamaa qultu sida aniguba aan yidhi atamliiku bilaa ciwad kamaa qultu maxaad ka fahmi inuu matnigan isagu iska leeyahay sharxana isagu iska leeyahay laga bilaabo baabulhibati ilaa kitaabku uu ka dhammaado wuxuu ku yidhi sheekhu atamliiku milkisiin bilaa ciwadin bedel qaadasho la-aan qof shay la milki siiyo adigoon bedel ka qaadanayn licaynin caynna shaksiga la milki siiyo cayntaasoo yasixu baycuhaa caynta beeceedu uu ansaxayo biiijaabin iijaabna lagu milki siiyo wa qabuulin aqbalna lagu milki siiyo qabuulkaasoo mutasilin la xidhiira biliijaab qabuulkaasoo la xidhiira iijaabka bilaa tacliiqin xidhid la-aanna shaksiga shayga la milki siiyo bishay-in waxba aan lagu xidhin wa taqyiitin wakti u samayn la-aanteedna shayga shaksiga la milki siiyo hibatun hiba la yidhaha wixii shuruudda oofsaday waxaa la yidhaah ku yihi sheekhu hibo hibo ayaa la yidhi atamliiku milki siin shay inaad qof milki siiso bilaa ciwadin bedel la-aanna la milki siiyo shayga adoon wax bediila ka qaadan wax lacaga iyo waxba adigoon warsan in shayga qofka layska siiyo licaynin caynna la milki siiyo shaksiga cayntaasoo yasixu baycuhaa beeceedu uu ansaxayo oo shuruuddii beeca cayn oofsatay ayaa loola jeeda wa shuruudii beeca maxaa loola jeedaa bian kaanad muntafaca bihaa daahiratan waa inay cayntu tahay wax lagu nafcin karo waxa hibada noqonaya wax nafcile waa inay yihiin wax daahira waa inay yihiin oo najis uusan ahayn cayntaasoo yasixu baycuhaa caynta beeceedu oo ansaxayo biiijaabin iijaabna lagu milki siiyo iyo wa qabuulin aqbal hibadu waxay u baahan tahay iijaab iyo aqbal qofka markaad wax u hibeynayso oo hibaba aad ku tilmaamayso hibe aad ula jeedid waa inaad tidhaahid wahabtuka haada shay-a shaygan ayaan kuu hibeeyey isaguna waa inuu yidhaaho qabiltu waan aqbalay hiba intaasay ku ansixi iijaab iyo qabuul biijaabin iijaabna lagu milki siiyo iyo wa qabuulin aqbal aqbalkaasoo mutasilin biliijaabi iijaabka la xidhiidha mutasil biliijaab muxuu la jeedaa bimacnaa laa yufsalu beynahumaa iijaabka iyo aqbalka waxba looma dhexaysiin karo qofku markuu ku yidhaaho wahabtuka haada shay-a shaygan waan kuu hibeeyey adigoon hadal kale iyo wakti kale dhex gelin qabiltu saas waa inaad tidhaahdo waana aqbal aqbalkaasoo mutasilin biliijaabi iijaabka la xidhiidha bilaa tacliiqin wax ku xidhid la-aanna la milki siiyo adigoon waxba ku xidhin shuruud ah la milki siiyo wa tacqiitin wa bilaa tacqiitin wakti u samayn la-aan la milki siiyo adigoona wakti ku xidhin tacqiid maxaa loola jeedaa bimacnaa hibada sharcigu ma ogola in wakti loo sameeyo oo hibada wakti loo sameeyo yacni ulajeedada laga leeyahay waxaa weye tusaale ahaan waxaa tidhi wahabtuka haada shay-a sanatan shaygan ama kitaabkan waan kuu hibeeyey gurigan booskan waan kuu hibeeyey hal sano hal sanaan kuu hibeeyey ma ansaxayso ilaa waxay ka soo reebaan culimmadu hal mas'alo hal masalo waxaa jirta hiba mu'aqata ay ansaxayso hiba wakti loo sameeyey hal mas'alo oy ansaxaysaa jirta waa hibada cumru lmawhuubi lahu alhibatu licumri almawhuubi lahu shaksiga loo hibeynayo cumrigiisii haddaad wakti uga dhigto oo maalan waxaa tidhi wahabtuka haada shay-a muddata cumrika shaygan waan kuu hibeeyey inta aada nooshahay dunida dunida intaad ku nooshahay ayaan kuu hibeeyey ayaa tidhi waa hibo aada wakti u samaysay laakiin waktiga aada u samaynayso waa waktigii mawhuubulahu intuu nool yahay oo dhan intuu nool yahay oo dhan ayaan shaygan kuu hibeeyaa tiri taasi saxiixo leanna waaba sidii la rabay soo ma aha hibada inta la rabay waxaa weye qofka inaan laga celin waktina aan loo samaynin dhimashadiisa ka hor laakiin haddaad tidhaahid shaygan waan kuu hibeeyey inta aada nooshahay ama cumrigaagu inta uu yahay ayaan kuu hibeeyey hibadaasi marka waxay noqonee hibo saxiix ah ayay noqon markaas midda kale sheekha wuxuu yidhi biiijaabin wa qabuul biiijaabin wa qabuul wuxuu sheekhu shardi ka dhigay hibada shayga markaad qofka wax u hibeynayso waa in iijaab iyo aqbal la helo ayuu sheekhu shardi ka dhigay iyadana waxaa laga soo reebi mas'aladan ah mas'alatu ibraa'i deyn mas'alatu ibraa'i deyn oo masalada deynka qofka laga beri yeelo ayaa laga soo reebi oo masaladaasi uma baahna iijaab iyo qabuul midna uma baahna tusaale ahaan qofaad waxaad ku lahayd boqol dollar boqol dollar oo deyna ayaad qofkan ku lahayd markaasaad waxaad tidhi boqolkii dollar oo aan kugu lahaa waan kuu hibeeyaa tir waan kuu hibeeyey marka boqolkii dollar aan kugu lahaa waan kuu hibeeyey hibadaas waxaa loola jeedaa bimacnaa alibraa beri yeelid yani waan kaa beri yeelay xaqii aan kugu lahaa hibadaasi marka uma baahna qabuul iyo iijaab qabuul iyo iijaab hibadaasi uma baahna liannahaa bimacna alibraa yacni hibo maxdiya ma ahan oo hibo saafiya ma ahane waa macna alibraa ay qabtaa beriyeelid macnaheedii waa waxaad qofka xaqii aad ka beriyeeshay hibadaasina marka uma baahna iijaab iyo qabuul uma baahna wa qabuulin mutasilin bilaa tacliiqin wa tacqiitin hibatun hiba la yidhaha wixii shuruuddaa oosada wamaayi ladii kii yunqalu huwa maaga la raro oo xaggee loo rari ilaa maxallin aakhar meeshii gurigaagaad ka qaaday ama dukaankaagaad ka qaaday qofku meel uu joogo deegaankiisii iyo gurigiisii ama xafiiskiisii ayaad ugu rartay shaygii ood ugu geys maxaadna ugu raree ikraaman liajli ikraamin karaamayn darteed wixii qofka loogu rarayo oo meeshiisa loogu geynayo hadiyaa la yidhaha kaas hadiye waxaa weeye wax la maamuusayo qofkii isagoon kaa dalban kaa codsan gurigiisa aada ugu geynayso calaa qasdi alikraam ulajeedadeedna waxaa weye qofkan inaad ku maamuusto ood ku karaamayso haddii qasadkaagu uu yahay naqli iyo ikraamad isku dartay adaa meeshii fadhigiisii ugu geeyey qofkii qasadka aada ugu geynaysidna waa ikraaman lahu karaamayn isagii aada karaamaynayso fa haadaa yusamaa hadiya kaas culimmada sharcigu waxay ku magacaabeen hadiyo wamaa ladii kii yucطaa huwa maaga la siinayo shaksiga calaa wajhi اlqurbati alla u dhowaasho wejigeeda lagu siinayo sadaqatun sadaqa wey yacni sadaqadu iyadu labadii aanu soo marnay hibada iyo hadiyada way ka macno ballaaranta sadaqadu waxay noqon kartaa naqli qofka in meeshii loogu geeyo waa sadaqo inuu asagu intuu kuu yimaado aada siisana waa sadaqo waxay kale iyagu uga camsan tahay oy uga ballaaran tahay labada nooc aanu soo marnay asadaqatu laa taxtaaju ilaa iijaabin wa qabuul iyadu macnaheedu waa iska caam sadaqadu iska ballaaran tahay macnaheedu asadaqatu laa taxtaaju ilaa qabuulin wa iijaabin sadaqadu iyadoo uma baahno qabuul iyo iijaab qofka markaad wax siinayso ood leedahay boqolkan dollaraan kugu sadaqaystay ama guriganaan kugu sadaqaystay booskanaan kugu sadaqaystay yacni laa taxtaaja ilaa qabuulin wa iijaab qofku inuu ku yidhaaho waa kaa aqbalay sadaqadii waxba sharcigu hadda shardi kama dhigin shardi kama uusan dhigin sharcigu wa inamaa in kale maahana yumlaku waa la milkiyaa kullun mid walba oo min ahalaaثati saddexdii aanu soo sheegnay ka mida saddexda aanu soo sheegnay waxaa weye alhadiyatu wاlhibatu wasadaqa hadiyada iyo hibada iyo sadaqada mid walba ka mida waxaa lagu milkiyaa biqabdin gacan ku dhigis mid walba waxaa shardiya in la qibdoodo saddexdoodiiba saddexdoodii haddaan la qibdoon dee noqon mayso sadaqana noqon mayso hadiyana noqon mayso hibana noqon mayso hadiya waxaa weye maxaa lagu milkin karaa qabdi sadaqana waxaa lagu milkiyaa qabdi hibadana waxaa lagu milkin karaa qabdi marka saddexdooda waxaa loo shardin qabdi waliaslin asal wuxuu xaq u leeyahay asalkaasoo facala sameeyey axadahaa axada halaatha saddexdii hadda aanu soo sheegnay midkood asalkii sameeyey asalka maxaa loo yani waalidkii wo waalidka waa asalkii laga soo uskamay waliaslin asal wuxuu xaq u leeyahay asalkaasoo facala sameeyey axadahaa axada halaatha saddexdan haddaanu soo sheegnay midkood sameeyey lifarcihi faraciisana u sameeyey waalidku rujuucun laabashuu leeyahay waalidku bilafdi dhawaq uu uga laabto waxyaalaha waalidka khusuusiyaadkiisa waxaa ka mid a hadduu caruurkiisa faraciisii uu siiyo saddexdii aanu soo marnay mid ka mida sadaquu siiyey caruurkiisii hadiyuu siiyey hibuu siiyey waalidku rujuuc xaq waa u leeyahy wuu ka laaban karaa oo caruurkaygiiyow gurigii aan ku siiyey geelii aan ku siiyey waa ka laabtay amaa qof kale oon waalid ahayn saddexdii aanu soo sheegnay mid ka mida hadduu sameeyo kama laaban karo sadaquu qof siiyey qofkiina wuu kaa qibdooday hadiyaad qof siisay uuna kaa qibdooday hibaad qof siisay uuna kaa qibdooday waa xaaraan kama laaban kartid nabigeenu salى اllahu waslama wabaaraka calayhi waxaa ka sugnaaday inuu yihi alraajicu fii hibatihi kalkalbi aladii yarjicu fii qay'ihi qofka hibadiisa iyo sadaqadiisa ka laabanaya waa ey matagiisii ku laabtay ey intuu matagay matagiisii cunaya ayuu la mid yahay yuu yihi nabigu salى اllahu calayhi wasalam marka waa xaaraan mana xaq bana uma lihid xaq bana uma lihid mana samayn kartid ilaa waalidka maahane waalidka isagu uu kaa ceshan karaa wixii uu ku siiyo waliaslin asal wuxuu leeyahay asalkaasoo facala sameeyey axadahaa axada halaaثati saddexdan midkood sameeyey lifarcihi faraciisana u sameeyey rujuucun uu leeyahay laabashuu leeyahay laakiin muxuu ku laaban karaa waalidku bilafdi dhawaq dhawaquu ku laaban kara waa inuu dhawaq waa inuu hadlo hadalka maxaa ka mid a wadaalika ka rajactu waa laabtay hibadii waan ka laabtay sadaqadii waan ka laabtay aan ku siiyey waa inuu ereygaa ku dhawaaqo laakiin niyo keligeed maya waalidku hadduu iska niyeysto biduuni lafdin isagoo wax dhawaqa aan samaynin ayuu iska niyeystay rujuuc ma ahan sharci ah laabasho sharciya uma noqonayso laa maca tacalluqi xaqi xaq ku dhegiddiisa micigiisa waalidku ma laaban karo xaqaasoo laasimin ee laasim ah bihi bilmawhuubi shaygii la hibeeyey uu xaq ku tacalluqay oo uu ku dhegay kama laaban karo waalidku haddii xaq kaleba uu ku tacalluqay maxaa loola jeedaa waxaanu soo marnay waalidku wixii uu faraciisa siiyo wuu ka laaban karaa laakiin waxaa laga soo reebi haddii shaygii waalidku uu caruurkiisa ku sadaqaystay ama uu u hibeeyey xaq kale uu kusii tacalluqo xaq kalea ku tacalluqay xaqa maxaa loola jeedaa caruurkii waa sii hibeeyey isaguna qof kaleo saaxiibkiisu u sii hibeeyey waalidku kama laaban karo waalidkii markaa kama laaban karo leanno xaq kalaaba ku tacalluq qof kalaaba la wareegtay qof kalea wixii la wareegto xaq kale ayaa ku tacalluqay ow amase saala waxaa ka suulay ow amase zawaali milkihi ama qofkii farac ahaa milkigiisii milkigaa suuliddiisiina kama laaban karo ama caruurkii milkigiisi waaba ka suulo muxuu ugu suulay bibaycin wa naxwi waaba gatayba neefkii geelahaad caruurkaaga siisay ama booskii caruurkaaga aada siisay booskii waa iibsaday geelii waa iibsaday markuu iibsaday milkigiisa uu ka baxay kabacdi ayada waxaa tidhi waa ka laabtay ee ii soo celi qofkii aad ka iibsatay neefkii iiga soo celi ma ansaxayso taas marba haddii xuquuq kale uu ku tacalluqay ama milkigiisuba uu ka suulay caruurkii shaygii waalidku xaq uma lahan inuu ka laabto baabu luqadati haadaa midkani baabu axkaami luqadati baadida axkaamteedii ayuu u baab yahay halkan sheekhu wuxuu uga hadli baadida axkaamta ay iska leedahay yajuusu waxaa bannaan akhdu gayri mumayisin mid wax kala sooci kara gayrkiis qaadidiisaa bannaan mid aan caqliba lahayn waxba kala sooci karin in la qaado way bannaan tahay biamnin biwaqti amnin waqti aamina in la qaado way bannaan tahay lixifdin liajli xifdin xifdin darteed in loo qaado waxaan mumayis ba ahayn way bannaan tahay wakadaa waxaa sidaas oo kale la midoo loo qaadi karaa litamalukin liajli tamalukin milkin darteedna waa loo qaadi karaa inuu milkiyuu rabaa in daaca hadduu shaygii uu dayacmay wawujida shaygiina laga helay bimubaaxin bimakaanin mubaax makaan la baneeyey laga helay yani makaan la baneeyey maxaa loola jeedaa waa meel aan qof bini aadama iska lahayn ayaad baadidii ka heshay ka shaaricin dariiqii waddadii aad ka heshay wa masjidin masaajidaad baadidii ka heshay wa mawaatin dhulkii mawaadka ahaa oo dhintay oo qofna uusan iska lahayn ayaad ka heshay mubaaxa saasaa loola jeeda meel mubaaxa ayaad ka heshay iyadana sidaas oo kale milki waad u qaadi kartaa markaad haybaariso ka bacdi inaad milkiso mubaaxaasoo laakiin gayri xarami maka xaramkii maka gayrkiis ah bishardi meesha baadida aad ka heshay markaad leedahay waan milkinaa markaan haybaariyo kabacdi aan milkinaa bishardi inuusan xaramu maka ahayn amaa baadida laga helo xaramu maka weligeed waad haybaarin maahane weligeed lama milkin karo weligeed lama milkin karoo axaadiis saxiixaa nabiga ka sugnaatay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo nabigu uu ku diiday baadida xaramka in la milkiyo baadida xaramka toban sano haddaad haybaarinayso weligaa haybaarintaasad iska weli maahane milkigaaga weligeed geli mayso waa lisharafi wa fadiilati alxaram waa sharafta iyo fadiilada iyo khasaa'iska iyo masaa'ilka xaramku uu uga duwan yahay dholalka kale w dholalka masaa'ilku uga duwan yahay wuxuu ku yihi sheekhu yajuusu waxaa bannaan akhdu gayri mumayis mid wax kala sooci kara gayrkiis gayrkaa qaadidiisa way bannaantay oo mid wax kala sooci kara gayrkiisaa la yidhi hadduu tamyiis leeyahana hadduu yahay caruur maaragtaahay toban jir ahoo labiyo toban jir ahoo caqli leh maxaa qaadidiisa kuu geeyey aba qof hadli karo war gurigayga halkaa hallaygeeyo halkaasaa u socda qof istilmaami kara wey shaqo kuma lihidkaa ma qaadaysid waxa laga hadlayana hayru mumayis yacni baabkan uu ka hadlayo hayru mumayis waa la qaadi karaa caruur aan hayru mumayisayn marka la leeyahay ilaa waxaa soo socota lixifdin wakadaa litamallukin caruurka yacni la milkinayo ama marna la xifdinayo waa keen oo hayru mumayiska ah waa addoonkii ogow masalat اlcabdi wey masalada laga hadlay masaladii addoonka لأnna اlxura laa yadkulu taxta اlmilk caruur xor ah milki ma galaan lama milkiyo caruurta axraarka ah laakiin hayru mumayisa baadi ah waxaadna u qaadi kartaa liأjli اlmilk inaad berri inta haybaariso addoonkan hayru mumayiska hadhow aad tiraa waa milkiye addoonkiyaa loola jeedaa meesha xorku waa noo iman doonaa masalaة اlxuri addaa'ic caruurta xorka ah oo shaarica ama waddada lasoo dhigay cid sheegato aabbaheedna la waayo waa noo iman doonaa taas masaladaas baabkan wuxuu ka hadlayo waa addoommo wey waxaa laga hadlayo ama maal kaloo iska caadi ah oo geelii iyo arigii iyo fardihii hayru mumayisay soo gelaya iyo lacagtii waxaasoo dhan hayru mumayis ay iska soo gelayaan yajuusu waxaa bannaan akhdu hayri mumayisin mid wax kala sooci kara hayrkii qaadidiisiyaa bannaan biamnin fii wakti amnin wakti aamin ah in la qaado way bannaan tahay lixifdin liajli xifdin xifdin darteed in loo qaado way bannaanta wakti aamina maxaa loogu qeyday masأalaة اlxifdi yaعni lxifdin maxaa loola jeedaa neefkan arigaa ama lacagtan ama addoonkan yarka ah oo aan xaddu tamyiis gaarin waktiga hadduu yahay wakti aamin ah waxaad u qaadi kartaa ha la yidhi inaad xifdiso hadhow qofkii lahaa markuu sheegtana aada iska siiso eed u qaadi karto biamnin marka lxifdina loo qaadi karaa marka laleeyahay yaعni waxaa loola jeedaa waktigu hadduu aamin yahay liأjli tamalug uma qaadin karto waktigu haddii wakti aamina uu yahay inaad qaado liأjli tamalug u qaado shuruuday leedahay taas waa noo iman doonta tamalug markaad u qaadaysid shuruudu laakiin waxa hadda laga hadlayo waa inaad xifdiso qofkii baadidan iska lahaa markuu yimaado inaad gacanta u geliso qofka baadidaa qaadayana waa liman waثiqa bidiinihi wa amaanatihi waa qof isku kalsoon inuu amaanada gudan karo diintiisa iyo iimaankiisa markuu fiiriyo qof isku kalsoon lixifdinuu ku yihi sheekhu wuxuu ku yihi wakada litamalukina waa la mid xifdina waa loo qaadi karaa inaadan milkin wakada litamalukin waxaa kaloo sidaas oo kale la mida inaad shaygan milkiso inaad shaydan milkisana waad u qaadi kartaa in daaca hadduu shaygii iska dayacmay oo wax baadiya uu iska yahay wawujida shaygii baadida ahaana laga helay bimakaanin mubaaxin gayri xarami maka makaan mubaaxa waa waddadii masaajidkii dhulkii mawaadka ahay oo dhintay ayaad ka heshay bishardi hayri xarami maka xarami maka heyrkeedu waa inuu yahay hayri xarami maka marka ulajeedada masaladan waxay xiriir la leedahay xaramu maka heyrkeed haddaad baadida ka qaado liajli tamallug waad u qaadi kartaa inaad milkiso dhulku hadduusan xaram ahayn baadidu waad u qaadi kartaa bishar yacni inaad milkiso haddii qofkii uu waayo qofkii iska lahaa haddaad weyso muddad markaad haybaariso milki waad u qaadi kartaa inaad milkiso hayri xarami maka la yidhi maxaa baxay xaramu maka baadideeda waad qaadi kartaa laakiin maxaad u qaadi kartaa lilxifdi bis lilxifdi bis ayaad u qaadi kartaa waxaa shardigii ku yihi sheekhan in lam yakun hadduusan shaygaas baadidu ahayn mumtanican mid isdifaaci kara hadduusan ahayn min sigaari sibaaci dugaagta kuwooda yaryar mid iska difaaci kara hadduusan ahayn markaasaa la qaadi karaa lilxifdi iyo litamalluk inaad xifdiso iyo inaad milkiso marka shaygan baadida loo qaadi karo in lam yakun hadduusan ahayn weye shaygaa baadida ah mumtanican mid isdifaaci kara hadduusan ahayn min sigaari sibaaci dugaagta kuwooda yaryarka ah hadduusan iska difaaci karin waa arigii oo kale iyo waxarihii oo kale iyo oo aan iska difaaci karin waraabe iyo hadduu kusoo ordo iskama difaaci karaan kuwaasi marka waa loo qaadi karaa xifdi iyo litamalluk intaba inaad qofkii iska lahaa u xifdiso iyo inaad milkiso markaad haybaariso muddo ka bacdi inaad milkiso waad u qaadi karta waxyaalaha yaryarka ahoo aan isdifaaci karin aan isdifaaci karin la yidhi maxaa baxay hadduu shaygani baadidu uu yahay shay awood lahoo isdifaaci karo bahallada iyo cayayaanka dhan iska difaaci kara maalan waa geeli iyo faraskii oo kale farasku wuxuu isku difaaci karaa orodka wuu orod badan yahay geeluna wuxuu isku difaaci karaa awooddiisuu isku difaaci karaa hadduu marka wixii uu yahay baadida ahaa geel iyo fardo iyo waxyaalaha isdifaaci kara hadday yihiin wuu noo sheegitaa xukunkeedo sheekhu wuxuu ku leeyahay yacni taas geel haddaad meel baadiya aad ka heshid isagoo baadi ah uma qaadi kartid liأjli tamaluk wax weynoo isdifaaci kara liأjli tamaluk uma qaadi kartid inaad milkiso laakiin maxaad u qaadi kartaa liأjli اxifdi liأjli اxifdi waad u qaadi kartaa qofki iska lahaa inaad u xafido laakiin neefku hadduu yahay neef xoog lahoo isdifaaci kara sida geelii iyo fardihii waan milkinaa uma qaadi kartid waan milkinaa uma qaadi kartid bimafasaةi aamina hadalkan bimafaasatin aamina wuxuu xiriir la leeyahay hadalka sharxu usoo qadaray sharx muxuu usoo qadaray haadaa xugumkan in wajadahu ishaarada xugumkuna xagee ku dhici haadaa xugumkan ay cadamu jawaazi tamalluq lilxayawaan اlmumtanic haadaad halkaasi ku dhici haadaa xukunkan ay cadamu jawaazi tamalluq lilxayawaan اlmumtanic marka la leeyahay xayawaan isdifaaci karaa lama milkin karo oo baadidiisa looma qaadi karo inaad milkiso darteed marka la leeyahay in wajadahu xayawaankaa isdifaaci kara hadduu ka helo bimafaasatin bahgooyo bahgooyadaasoo aaminatin aamina xayawaan isdifaaci kara oo baadi ah inaad milkiso looma qaadi karo marka la leeyahay waa in wajadahu hadduu ka helo bimafaasatin bahgooyo bahgooyadaasoo aamina bahgooyo aaminaad ka heshay geeli fardihii meel bahgooyahu aamin oo cabsi aysan ka jirin ayaad ka heshay dee markaas waan milkinaa baadidan geela uma qaadi karta laakiin maxaa baxay bimafaasatin aamina la yidhi maxaa baxay geelii hadduusanba bahgooyo joogina tuulo tuulaad ka heshay meel deegaanoo la degan yahay geel baadi ah meel tuulaahoo la degan yahay ayaad geelii baadida ka heshay taas way bannaan tahay in loo qaado liajli atamalluk inaad milkiso walidaalika shaarixu wuxuu ku leeyahay fain wajadahu hadduu ka helo xayawaanka isdifaaci karay binaxwi qaryatin tuulo ow qurbihaa ama meel tuulada u dhow ow bimafaasatin ama bahgooyo zamana khawfin bahgooyada maxaan soo marnay inay aamin tahay aamin la yidhi maxaa baxay waa bahgooyo meel cabsiyahoo geela lagu dhacayo ad geeli ka hesha geelaa markaa waad u qaadi kartaa inaad milkiso haybaarin ka bacdi iltaqadahu markaas wuu soo qaadi karaa neefkaas xoog kale oo geela iyo fardihii wixii la mida walow litamalluki ba allah ka dhigay xataa milkin waa usoo qaadi karaa haddii geelii oo baadiya uu ka helo tuulo ama bahgooyo laga baqayo tuugo iyo balaayo looga baqayo uu ka helo inuu milkiyo xataa markaas waa usoo qaadi karaa wuxuu ku yihi sheekhu walaa amatan taxilu lahu walaa yaltaqidu ma soo qaadi karo amatan addoon baadi ah sooma qaadi karo addoontaas baadidaahoo taxilu lahu shaksigii xalaal u ah ma soo qaadi karo de ma soo qaadi karo maxaa loola jeedaa litamalluk ma soo qaadi karo inuu milkiyo inuu milkiyo lixifdihaa inuu xafido oo usoo qaadi karaa addoontan baadida ah laakiin inuu milkiyo addoon baadi ah oo xalaal u noqon karta uma soo qaadi karo masalada walajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye waxaad aragtay gabar addoon ah oo baadi ah oo cid sheeganaysa aysan jirin ayaad aragtay waa xilliga addoommadu ay jiri jireen addoontaasina waa addoon xalaal u noqon karta lacalla hadduu milki saxa ku milkin lahaa oo suuqa uu ka soo iibsan lahaa waa addoon uu jamaaci karo la jiifan karo oo addoon maxramkiisa ma aha waa addoon lacalla haddii milki saxa jiri lahaa jimaaceedu uu bannaanaan lahaa addoonta noocaasa iyadoo baadiya hadduu arko uma soo qaadi karo liajli atamalluk inuu milkiyo uma soo qaadi karo maxaa loo diiday marka addoon baadi ah waxaa la yidhi uma soo qaadi karo liajli inuu milkiyo sababta loo diidayo waxaa weeye dee addoontan baadidaa haddaad usoo qaadid liajli inuu milkiyo hadduu qofkani usoo qaado hadduu milkiyo lacalla maxaa u bannaanaanaya jimaaca u bannaanaanaya hadhow kii iska lahaa hadduu yimaadna asna maxaa u bannaanaanaya jimaac isagana ma lagu cayaari marka gabadha miskiintahay kana jamaaca u banaanad kana jimaac kumeelgaar jimaac uu noqonaa marka sharcigu waxaas ma ogola talaacuda iyo cayaartaa sharcigu ma ogola addoontan baadidaa qof xalaal ay u tahay hadduu usoo qaado liajli tamalluk oo inuu milkiyo uu baadi ahaanta uga soo qaado waxaa imanaya hadduu milkiyo in jimaaceedii u bannaanaado berri ninkii iska lahayo runta hadduu soo baxana iyadana in jimaaceedii u bannaanaado meesha maxaa ka dhalanaya yacni tushbih mas'alata icaarata aljawaari waxay shabahe masalada ah icaaratu aljawaari taasina ma bannaana yaa gabdhihii addoommada in laysku caariyeeyo oo kana la yidhaha mar soo wadiyo soo jimaac kana mar soo jimaac ayay shabihi waana masalo xaaraana wey masalo xaaraana wey lama ogola walaa qasada shaksigu waa inuusan ula qasdin biakhdihi shaygan baadidaa soo qaadidiisa khiyaanatan khiyaano waa inuusan ula jeedin markaad baadida soo qaadaysid waa inaad qasadka aada u soo qaadayso aysan ahayn inaad khayaanto dee hadduu qasadkaas ku soo qaadana niyadaas xun hadduu ku soo qaado wuxuu noqonaa haasib xukunka sharcigu muxuu u yaqaan qofka noocaas baadidii ku soo qaaday inuu khayaano haasib waa nin booliyey nin dhacay ee ma noqonayo nin baadi xanaaneeye qof kaasib ah oo wax boobay oo wax dhacay xukunkiisuu qaadan wa carafa waxaa haybaarinaya wujuuban waa waajib inuu haybaariye gayru khaliicin xishood laawe gayrkiis qof xishood laawaa lama rabo inuu haybaariyo xishood laawe qof aan ahayn oo caadil ah ayaa wax haybaarinaya khaliica iyo majhuunka luqada carabiga waa bimacna waaxid almajhuun wاlkhalaaca almajhuun wاlkhalaaca waxaa la yidhaha aladi laa yubaali bima yaquulu wayafcalu aladi laa yubaali bima yaquulu wayafcalu waa qofka aan u aabo yeelayn waxa uu dhahayo iyo waxa uu samaynayo ilaahay kama baqayo qof iska hadlow xishood darre isaga hadlow kaasaa waxaa la yidhaha khaliic khaliica la yidhaha wacarafa waxaa haybaarinaya baadidii gayru khaliicin xishood laawe gayrkiis ayaa haybaarinaya amaa qof xishood laawo ah baadi ma haybaarin karo liannahu laa yuuhaqu bitacriifihi haybaarintiisa dadka kuma kalsoonaanayaan ma kii yaa dhahaya baadiyan haybaarinaa laleeyahy kii aan ogeyn oo wuxuu raba iska samayn jiray wuxuu rabana ku hadli jiray miyaa hadda dhahaya baadiyaan hayaahe waryaa iska leh dee qofka waxa uu sheegayo o dhanba laguma kalsoonaanayo khaliici hadduu haybaariyo khaliic hadduu haybaariyo laguma kalsoonaanayo wa weliyu lmaxjuuri qofkii la xayiray mas-uulkiisii qofkii weligiisa ahaa oo mas-uulka ka ahaa qofkaasaa wax haybaarinaya isagana wa weliyudan xagee ku cadfaynaa waxaan ku cadfaynaa hayruda wacarafa waxaa haybaariya hayru khaliica haybaariya wa weliyu lmaxjuuri qofkii la xayiray mas-uulkiisii ayaa wax haybaarinaya oo masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye tusaale ahaan caruur saqiira ayaa baadi soo qaaday waalidkiisaa tahay mobiluu kuu keenay oo baadi ah abul jidkan ka soo qaado hooyo jidkan ka soo qaado saqiirkii miyaad u dhiibi ood leedaha haybaari saqiir maa wax haybaarinaya leannu laa yuthaqu biqowlihi saqiir hadalkiisa laguma kalsoonaan karo yaa haybaarinaya marka wixii saqiirku soo qaaday saqiirku wuxuu soo qaaday waxaa haybaarinta iskale weligiisii weligiisii qofka saqiirka mas-uulka ka ah qofkaas weye weliyu sabiyina horaan usoo baranay saqiirka qofka weliga u ah weliyu sabi aan soo baranay waweliyulmaxjuuri qof la xayiray weligiisiiyaa haybaarinay bimaxallihi maxalli iltiqaadihi soo qaadidiisa booskiisu ku haybaarinay meeshii baadida aad ka soo qaaday haddaad wax haybaarinayso iyada nafteeda meeshaa la istaag haybaarinta meeshaasaad la istaagi wayataxaraa naxwa duruq wa baabi masjid wa majmaci الnaas lianna dalika aqrabu ilaa wujuudi saaxibiha weliba wuxuu ku yihi shaarixu wuxuu aad ugu dadaali wadooyinkuu la istaagi baadida markuu haybaarinayo iyo masaajida albaabadooda albaabka masjidka oo kaleu la istaagi majmaci الnaas meelaha dadku isugu yimaadaan kulamada dadku isugu yimaadaan lianna dalika aqrab ilaa wujuudi saaxibiha maxaa yeele taasi waxay aada ugu dhowdahay saaxiibkii baadida in la helo meelaha haddii laga haybaariyo bimaxallihi ayuu ka haybaariyaa maxalli iltiqaadihi soo qaadidiisa booskiisa meeshuu baadida ka helay halkaasuu ka haybaariyay aw amase maqsidi waajidihi ama shaygii baadida ahaa qofkii helay qofkaas makaanu qasadkiisii ayuu ku haybaarina bimafaasatin in wajadahu hadduu shayga ka helay bimafaasatin fii mafaasatin bahgooye hadduu ka helay haddii shaygii meel bahgooye ahoo cid la ah oo qofna uusan joogin aada baadidii ka heshay bahgooyadii baad ku haybaarinay maya yaaba joogi yaad wax u sheegi horta yaad la hadli haddii shayga baadida bahgooye aada ka heshay bahgooyadii miyaad la taagnaan ood ku haybaarin yaad la hadli ood leedaha war yaa wax ka dhulmeen iyo yaad la hadli markaasoo kale sharcigu wuxuu kuleeyahay maqsidkiisa maqsidka maxaa loola jeedaa makaanu qasdihi meesha aada u socotay tuulada iyo magaalada aada u socotay halkaas ka haybaari haddaad shayga bahgooyo ka heshay meeshii adiga aada u socotay halkaas ka haybaari sharcigu saasuu ku leeyahay mutamawilan in kaana hadduu yahay shayga la haybaarinayo yani maxaa shardi ah in kaana hadduu yahay shaygu mutamawalan shay la maaleysto oo maal ah hadduu yahay markaasaa la haybaarinaya wixii marba haddaysan maal lagu tilmaami karina ma la haybaarinaya maya lama haybaarinayo maثala waxaad heshay ka zabiibatin wa tamratin hal xabad oo zabiib ah ama hal xab oo timira ayaad dhulkii ka heshay ma waktigaad ku bixinoo waxaad leedahay suuqyada iyo albaabada masaajidda iyo majaamicu nnaas iyo meelaha dadku isugu tagaan war xaba timir weeye ka lunta cayaaray noqontaas cayaar wey waktiga ka lumaya qofka muuminka ah waktiga uga lumaya ayaa ka daran waxaasoo kale lama haybaariyo bal yastadiddu bihi waajiduhu qofkii helaa iska qaadanaya xabad timira iyo xabad zabiiba iyo lanna qof tebaya maba jiraba qof tebayoo dhahaya xabad timiraa iga luntay ayaa arkay qof dhahaya maba jirabo marka qofka waajidka ahee hela ayaa istibdaad ku samaynaya saa iskala gaar noqonayo لأنa cmara radي الlahu taعaalى canhu sayidina cmar cadda tacriifa zabiibati wuxuu ka tiriyey xabad zabiiba oo la haybaariyo mima yamqut اllahu calayhi waxyaalaha ilaahay uu kugu caroonayo ayayba ka mid tahay yuu yihi sayidina cumar xabad zabiibaad dhul ka heshay markaasaad wakti ku lumin waktigaad cibaadaysan lahayd waktigaad shaqaysan lahayd ayaad waxaad leedahay xabad zabiiba xabaddaa zabiibka ayay ka luntay waa cayaar wey waxyaalaha ilahay kugu caroonayo ayay ka mid tahay lama qaliila bixasabihi wayucarifu waa haybaariyaa in kaana shaygu hadduu yahay qaliila shaygu shay yar hadduu yahay bixasabihi xasabi shay اqaliil shaygaa qaliilkaa qadarkiisuu haybaarinaya shaygu hadduu yahay wax qiimihiisu aada u yar yahay dee wakti badan kuma bixinaysid haybaarintiisa haybaarintiisa wakti badan kuma bixinaysid waa wax jooga hal doolar iyo laba doolar iyo wax jooga ayaad heshay oo baadi ah kaas wakti badan la haybaarin maayo hal maalin laba maalin haddaad haybaariso bis tamanlagto ayaad leedahay waan milkiyey qofkii iska lahaana berri hadduu soo baxana waan siinaa saasaad niyeysanay laakiin wax hal doolar iyo laba doolar jooga ma dhehaysid sanadaan la taagnaana meesha sanadaan haybaarin waktiga ku baxayaa ka daran haddii marka sheekh wuxuu ku yidhi in kaana qaliila bixasabihi shaygu hadduu yahay shay qaliila bixasabihi xasabi اlqaliil shayga qaliilkaa qadarkiisaa la haybaarinay wacarafa wuu haybaariyaa kahiiran in kaana kahiiran shaygu wax badan hadduu yahay sanatan hal sana u haybaarinay haddii shaygu yahay shay qiimihiisu aada u fara badan yahay waa wax gaaraya maalan boqol doolar iyo laba boqol oo doolar iyo wax gaaraya wuxuu hadduu yahay sanad oo dhan aada la taagnaan meesha laakiin sanada taagnaan ulajeedadu ma aha ma shaqaysanaysid wax ma baranaysid lolama jeedo usbuucii laba maalmood laba usbuuc markaad joogtid kabacdi usbuucii hal maalin ayaad ka dhigay saasaad ku wadi haybaarinta wayakuunu wuxuu ahaadaa tacriifku haybaarintu kalcaadati caado oo kaleu noqon sida caadigaahod kalead u haybaarin yani kalcaadati maxaa loola jeedaa afar iyo labaatan saac ma taagnaanayo haybaarinta waa si caadiya u haybaari usbuuciiba laba maalmood oo kale kabacdi haddana muddo kabacdi usbuuci hal maalin hadda si caadiyaad u haybaarin wa mu-anuhu mu-anu tacriifi haybaarinta qarashkeediina calayhi shaksiga dushiisay ahaatay calaa muriidi atamalluqu qofka doonaya inuu milkiyo qarashkii isagaa laga rabaa qarashka haybaarinta haybaarintii hadday qarash u baahatana yaa qarashkii laga rabaa waxaa loo kala qaadi adiga baadidan waxaad rabtaa inaad milkiso markaad weyso qofkii iska lahaa mise waxaad rabtaa abadan aad iska xifdiso oo meel aad u dhigto haddaad doonayso shaygan muddo markaad haybaarisid inaad milkiso qarashka adigaa lagaa rabaa ilaa waxa aad u digeedam leedahay u socoto waa qofkii markii la waayo inaad milkiso jeebka ku ridato qarashka adiga iska bixi wey marka qarashka adigaa lagaa rabaa w marka uma markaas kabacdi muddo markuu haybaariyo kabacdi raddahu shaygii waa u celiyaa uma bacda tamalluqi markuu milkiyey kabacdi raddahu shaygii waa celiyaa haddii qofkii iska lahaa uu soo daahiro maca zawaa'ida waxyaalihii ku soo ziyaaday micigoodii ayuu radiyaa zawaa-iddaasoo lahu shaygii baadida u sugnaatay zawaa-iddaasoo mutasilatin baadidii la xiriirta iyo munfasilatin iyo zawaa-idda ka soocanta baadidii intaba waa celina markii aad tiri shaygii waan milkiyey oo muddo aada haybaarisay waan milkiyey aad tiri kabacdi de qofkiiyaa soo daahiray qofkii iska lahaa ayaaba yimidba qofkii iska lahaa hadduu yimaado shaygii baadidaa waad siine wixii ku ziyaadoo dhanna waad siinay baadida wixii ku ziyaaday ziyaadadu marka waxay noqon kartaa ziyaada mutasila iyo ziyaada munfasila ziyaado shaygii baadidu waa ziyaaday laakiin ziyaado ka soocan maaha matalan neefki waa cayili ma dhehaysid cayilka ii qiimeeye qiimaha cayilka ii soo celi neefkii markii aan yani baadida uu ahaa caatu ahaayo haddii la qiimeeyo konton doolar uu joogay dee neefkiina waa cayilayoo markuu cayilana boqol doolar u noqday kontona ziyaada isu ma jirto ziyaadada wixii mutasila qofkii baadida iska lahaa ayaa qaadanay wixii ziyaadadii munfasilana isaga qaaday ziyaadada soocan maxaa loola jeedaa munfasila neefki waa dhaldhalay xeradaadu yani ku tarmay oo muddo ka bacdi neef ariyuu ahaayo neefkiioo sagaal iyo toban sii maray toban neef sii maray ayaa qofkii ku yimi macal tobanka uu dhalay isagaa qaadanay kulli tobanka uu dhalay wa bedelahu wayaruddu wuxuu celiyaa bedelahu bedela shay shaygii baadida bedelkiisuu celiyaa in talifa shaygii hadduu ka talfay shaygii waa talfay markaad yani baadidan waxaad u qaadanaysay liajli tamalluk inaad milkiso ayaad baadida u qaadatay shaygii neefkii aad tidhi waan milkiyey neefkii waa kaa dhintay neefkii hadduu talfay bedelkiisaa laga rabaa inaad celiso qofkii hadduu yimaado qofkii hadduu soo daahiro neefkii yaa la qiimeyna qiimihiisa aad celin faslun hadaakani faasilun mid wax kala saara fi laqiid wuxuu u fasal yahay caruurkii laqiidka ahaa oo waddada lagu tuuray kii laqiidka ahaa iyo waddada lagu tuuray ayuu u fasal yahay waa masaladii aanu dhehaynay way noo imaanay maslaة الxuri masaladii aanu dhehayna way noo iman fasalkan uga hadlay wuxuu ku yihi sheekhu wahuwa الطiflu laqiidka waa caruurka almambuudu la tuuray fii naxwi shaaric aw masjid waddadaa layska soo dhigoo lagu tuuray ama masaajidkaa lagu tuuray caruurka waa in badanna way dhacdaaho waxaa keenaya asbaab asbaabtaas sababka ugu horeeya oo ugu weyn waxa weeye caruuraan aabba lahayn ayaa haweeneydii dhali caruuraan aabba lahayn ee haweeneydii dhali markaasi waddada iska soo dhigi waa midda ugu ron midda ugu ron midda waddada qaarkoodna waaba dilaan oo laba dembi ayay markaas qaadanayaan oo dembigii zinada iyo dembigii qatlu nafsi allatii xarama allaahu qatlaha naftii dilkeeda ilaahay uu xarimana waa dishay dembigii zinadana way gashay marka caruurkii lasoo tuuray xukunkiisu muxuu noqon yajibu waxaa waajibaya iltiqaadu manbuudin caruurkii lasoo tuuray qaadidiisii waa waajib waajib sharciya waajib sharciya weeye waddada in laga qaado leannahu nafley weeye xurmad u baahan ixtiraam u baahan xushmad u baahan haweeneyaa janno waxay ku gashay ey ay badbaadisay ey ay badbaadisay ayay janno ku gashay sida xadiiskii bukhaari iyo keyrkiis ay noo warinayaan haweeney oo zaaniye ahayd ayaa waxay aragtay ey carro qoyan leefleefay markaasi waxay tihi eygan carrada qoyan uu leefleefayo waxaa ku xambaaray oon iyo haraad markaasay biyo waraabisay biyihii cabsiisay fa shakara allaahu laha ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku shukriyo ilaahay jannuu geeyey dembigeediina ilaahay wuu dhaafay waa ey la badbaadiyey kayf marka qof muslimo waddadaa lasoo dhigay waa waajib sharciya in waddada laga qaado la xanaaneeyo waajib sharciya yuu waajib ku yahay marka sheekhu wuxuu ku yidhi yajibu iltiqaadu manbuud caruurkii lasoo tuuray qaadidiisi waa waajib yuu waajib ku yahay ma wuxuu waajib ku yahay zayd ma bakar ma khaalid ma fulaan qof khaasa miyuu waajib ku yahay waajibkaani waa waajib kifaa'i ah xaafaddaas inta degan oo dhan oo qangaar ayuu waajib ku yahay xaafaddu hadday ka wada aamusaan oo caruurkii la xanaaneyn waayo kulligood waa dembiilayaal adduun iyo aakhiraba oo caruurkii sidaa uu ku dhinto kulligood marka waajibkani waajib kifaa'iyawo waa inay xaafaddu qof u sameeyaan caruurkaa qaada oo xanaaneeya oo waxbara in loo sameeyo waajib kifaa'iya haddii marka xaafaddii o dhan carruurka ay kasii wada jeestaan oo ay wada dayacaan ahimuu kulluhum kulligood waa wada dembaabaya yejibu waxaa waajibaya iltiqaadu manbuudin caruurkii lasoo tuuray qaadidiisi waa waajib wa ishhaadun markhaati u samayntiina waa waajib markaad qaadayso waa inaad laba qof oo caadila u yeerto oo tiraaho markhaati ka ahaada caruurkan anigu waxaan u qaadi islaamnimo ee anigu ma dhalin ogaada markhaati u samayntu waa xugum sharci oo waajib ah leannu haddaan markhaati loo samay maxaa iman kara qofkii berri shaydaan inuu damac ku qaado inuu damac ku qaado uu yidhaaho anaaba dhalayba anaaba dhalayba ayaa laga cabsan way ama xilligii addoommadu ay jiri jireen waxaa laga baqi jiray istirqaaq inuu yidhaaho waaba addoonkaygii xorba maba ahayn addoonkaygii waa istirqaaq laakiin xilligan hadda addoommo ma jiraan waxaa laga cabsanahay qofku inuu nasabkiisii uu sheegto uu yidhaha aabihiisaan ahay hooyadiisaan ahay inuu yidhaha marka ishaadku waa waajib mar walbaba yacni markhaati in loo sameeyo waajib haddii marka uusan samaynin markhaati hadduusan samaynin yacni sharcan waa in qaaligu uu ka qaado markhaati hadduusan samayn waa inuu qaaligu kala wareego waajib weeye markaas leanna qofkan waxaa laga baqi beri inuu sheegto qaaligaa ka qaadaya qaaligu marka sababta uga qaadayo qofkan waa faasiq faasiq wuxuu ku faasiqoobay markhaati u samayntii waajibka aheyd uu ka tegey ayuu faasiq ku noqday ama waa mudelis oo waaba khaa'inba khaa'in saas awgeed culimmadu waxay leeyihiin yafsuqu licadami اlishhaad waa ku faasiqoobi hadduusan markhaati u samayn saasay culimmadu wa ishaadun markhaati u samayntiina waa waajib wa tarbiyatu tarbiyatu اlmanbuud caruurkaa lasoo tarsooray barbaarintiisiina waa waajib in la tarbiyeeyo diinta islaamka lagu tarbiyeeyo oo la barbaariyo la xifdiyo la kobciyo la koriyo waajib waqudima waxaa dadka loogu hormariyaa haddii laysku qabsado oo laba qof midma uu yidhaha anaa xanaanaynaya anaa xanaanaynaya waxaa loogu hormariyaa saabiqun qofkii ugu soo horreeyey labadiina ayaa ugu soo hormaraa la leeyahy anaa ugu soo hor adugu qaado ti ugu soo hormara ayaa la siin way uma markaas kabacdi haddii hal mar ay isla wada yimaadaan oo aysan usoo kala horreyna aslaxu midka wanaagga badan oo cibaadada badan alla ka cabsiga badan ammaanada badan qofka ugu salaaxnimada badan oo ugu cadaaladda badan qofkaasaa la siina olole carruurkan xanaaneen wayamuunuhu min maalihi wuxuu ka hadli sheekha marka xaggee laga biilaa biilkii carruurkaas sharcigu xaggee saar carruurkaas yaa biilaya biilkii uu waajib ku yahay wayamuunuhu carruurkaas shaksigii soo qaaday ayaa biilaya oo nafaqaynaya min maalihi maali lmanbuudi caruurkii lasoo tuuray maalkiisa hadduu hanti leeyahay hantidiisuu ka biilaa caruurkii lasoo tuuray hadduu maal leeyahay oo see maal ku yeelan karaa waddaduuba yaallaa waxaa su-aal aad isweydiin kartaa maal see ku yeelan karaa waaba wax meesha iska yaalla oo shaarici lasoo dhigay muxuu ku leeyahay kitaabku wayamuunuhu wuu nafaqeeyaa shaksigii min maalihi maali lmanbuud qofkaa lasoo tuuray maalkiisuu ka nafaqeeyaa wadaalika kamaa maal oo kale maadaas waxay ku dhici maal wadaalika kamaa maal oo kale maalkaasoo huwa caruurka bihi fiihi maalka dhexdiisa uu ku sugan yahay masalan maal wuxuu ku yeelan karaa waxaa lagu arkay maal uu ku dhex jiro jeebabka lacagu ugu jirto ayaa la arkay jeebabka wixii asagaa lagu xukumayo inuu asagu iska leeyahy cid kaloo sheegata haddii la waayo wax jeebka ugu jira waxaa la arkay santuuq qaali ah oo lacag goyn kara oo lagu nafaqayn kara asagoo lagu soo fogeeyey santuuqii haddii loo iibiyo waa santuuq qaaliyaho muddo nafaqayn kara laba bil sanad santuuq see beeli kara wixii maalka ahayoo asaga ku dhex jira ama jeebabkiisa ku jira sharcigu asagu u xukumaya qof kaloo sheegta haddii la waayo maalkaas wax sheegta haddii la waayo asagu muxuu noqonaa marka waa meesha masaa'ilka lagu hormariyo saaxiibuliyad waa ilmo haddana saaxiibuliyadu ku noqonaa jeebka wixiisa ku jira yacni qof gacanta ku hayoo kale lamid yahay maalkii gacanta ku hayo cid la sheeganaysana aysan jirin isagaa loo xukumay marka wadaalika kamaa maal oo kale huwa saqiirkii bihi fiihi maalka dhexdiisa uu ku sugan yahay calayhi wa ka hiyaabi dharkii oo kale ka hiyaabi aada usoo qadari dharkii oo kale allatii dharkaasoo hiya dharkuba calayhi saqiirka dushiisa saaran ama dhar badanoo waxaa laga helay dhar badan oo asaga dul saaran oo lagu nafaqayn karo lagu xanaanayn karoo lacag jooga ayaa la arkay waa maalkiisii dharkaa dusha ka saaran wa taxtahu wamaa maal oo kale maalkaasoo taxtahu taxta sabiy saqiirka hoostiisa ah maal hoostiisa haddaanu aragno cid sheegata la waayana isagaa iska leh isagaa loo xukuma maalkaasaa laga nafaqaynaya uma markaa ka bacdi haddii waxaasoo dhan la waayana waa sida hadda loo badan yahay hadda loo badan yahay wax jeebabkiisa iyo lama hayee sida hadda loo badan yahay casrigan mawjuudka ah wax jeeb iyo loogu ridayo lama hayee see la yeelaya casrigan hadda lagu jiro oo kale uma haddii la waayo wax maal jeebab ugu jira iyo santuuq qaaliya iyo dhar qaaliya iyo waxaas haddii laga waayo calaa baytilmaal biilkiisu baytulmaalku ahaaday tabarucan min tabarucin samafal ayaa loo nafaqayna baytulmaal maxaa loo jeeda waa bangiga bangiga muslimiintu ay iska leeyihiin bangigaas dowladdu ay leedahay ayaa laga biilaa tabarucan maxaa loola jeedaa yacni caruurka daynkuma aha la dhihi maayo berri markuu qaangaaro uu shaqaysto bangiga dib ugu soo celi adigoo meel lagaa soo qaaday oo shaarica lagaa soo qaaday ayaa bangigu ku soo xanaaneeyey bangigaa ku biili jiray waad shaqaysataa bangiga dib ugu soo celi maya tabarucan samafal wey samafalaa loogu biili bangiga hadhow dib uguma soo celi uma haddii bangi uusan jirin bangi hadda yani waxaa loogu talagalay hadduusan jirinna alaqniyaa dadka aqniyada ah oo hodanka ah dadka hodanka ah oo maalqabeennada ah dadkaasaa biilayo oo biilkiisu sharciga uu saarayo dadkaas ayuu biil saarayo marka dadkaas aqniyada markay biilayaan ayagu waxay xaq u leeyihiin iqraadan min iqraadin amaahin ay ku biilaan iyagu waxay xaq u leeyihiin inay yidhaahaan hadhow dibaan ugu soo laabanaynaa sakiirkaas waa qoranaynaa amaah sidii bangiga iyagu lamidba amaah meel way ku calaamaysan karaan wixii maal uga baxay caruurka hadday sadaqaystaanna waa sida u ajir badan hadday sadaqaystaanna sida ugu ajirka badan wey wa huwa sakiirkaas meesha laga helay oo shaarica lasoo dhigay bidaarinaa fii daarinaa annaga daarteenna xaaluu ku sugan yahay daarta maxaa loola jeedaa yani waddamada islaamkaa loola jeedaa bidaarina fii daarina daarteenna islaamka xaaluu ku sugan yahay xurun muslimun inuu yaha lagu xukumahay haddiiba caruurkii waddan islaam dhexdiisa lagu soo dhex tuuray oo waddan muslimiin ay degan yihiin waddadiisii ama masaajidiisii laga helay maxaan ku xukumaynaa carruurkaas qof xora oo muslima inuu yaan ku xukumayna ma dhahayna waa carruur gaale daartu daarulislaam hadday ka taho daartu daarulislaam hadday dad muslimiin meel ay degan yihin hadduu yahay waxaan ku xukumaynaa caruurka inuu muslim yahay midda kale inuu xor yahana aan ku xukum baabu ljicaala haadaa midkani baabu axkaami اljicaalati abaalmarinta axkaamteedii ayuu u baab yahay halkan sheekhu wuxuu ka guda geli doonaa qof u baahan baadi ay ka luntay ayaa doonaya abaalmarin inuu bixiyo abaalmarintaa marka axkaamteedii ayuu sheekhu ka hadlay sharciga jicaala wuxuu u yaqaanaa وإlتizaamu ciwadi macluumi calىa camali macluumi aw majhuuli iltizaamu ciwadin waa ciwad qofku inuu isku waajib yeelo oo laasimsado ciwadkaasoo macluumin la ogyahay wax la ogyahaad qofka u ballan qaadi baadidaa haddaad ii keento ratigaygiyaa iga lumay haddaad ii keento boqol dollaran ku siin ayaad leedahay calىa camalin camaluna ugu ballan qaadi camalkaasoo macluumin la ogyahay ow majhuulin ama jaahil laga yahay shaqadu waxay noqon kartaa shaqo la og yahay ama shaqo laga jaahil yahay ilaa markaad leedahay ratigii qofkii ii keenta boqol dollaran siin ratiga meesha laga keenayo miyaad ogta inuu afgooye uu ka keenaya dhici kartuu la fogaado inuu magaalada dhexdeeda kaaga keeno muqdisho dhexdeeda ku dhexluunsan yahana waa dhici kartaa idan marka camalka jucaaladu wuxuu noqon karaa camal majhuula wuu noqon karaa camal macluumana wuu noqon karaa inamaa in kale maahane tasixu jicaaladu way ansaxdaa jicaalada abaalmarintu way ansaxdaa biiltizaami dii tabarucin samafal qof u saaxiiba qofkaa laasimsigiisii isku waajibyeelidiisii ayuu ku ansixi liahli اlcamali shaqada ahalkeedana uu u laasimsaday maa shay uu shaqada ahalkeeda u laasimsaday shaygaasoo yasixu baycuhu shayga beeciisu uu ansaxayo wuxuu ku yihi sheekha jicaala waxay ku ansaxdaa biiltizaami dii tabaruc samafal qof u saaxiiba laasimsigiisii samafal qof u saaxiiba maxaa loola jeedaa in badan waxaan soo marnay dad tabaruci kara iyo dadaan tabaruci karin aan in badan soo qaadan jirnay yacni waxaa loola jeedaa jicaalo waxaa bixin kara abaalmarinta dad sharcigu uu xaq u siiyey inay tabarucaan ama ay sadaqo bixiyaan dadkaasi maxay yihiin waa qofka xorka ah rashiidka ah qofkii xorka ahyo rashiidka aha wey oo salaaxuddiin walmaal laga helay qofkaas maxaa la diidan yahay jicaalo ma bixin karo qofaan ahlu tabaruc ahayn ahlu tabaruc qofaan ahayn maxaa loola jeedaa sakiirkii qofkii waalnaa mubadirkii majnuunkii safiihii waxaasi jicaalo ma bixin karaan jicaalo ma bixin karaan biiltizaami dii tabaruc liahli lcamal shaqada ahalkeedii wuxuu u laasimsay shaqada ahalkeedi maxaa loola jeedaa waa qofkii shaqada ii qabta xoolaha suula dadka shaqaynayo ratiga soo celinaya taas liahli lcamali shaqada ahalkeedu maa shay ayuu u laasimsaday shaygaas oo yasixu baycuhu beeciisa uu ansaxayo waxaad qofkan aada u ballan qaadayso bishardi inuu noqdo wax beeciisu ansaxayo bian yakuuna daahira maqduuran calaa tasliimihi waa inuu noqdo shay daahir ah awoodna aada u leedahay inaad qofka siiso awoodna aada u leedahay inaad qofka siiso wa ilaa haddii kale bian fuqida fiihi shardun shuruuddiyaa laga waayey oo qofkii waxaad u ballan qaaday waxaadan awoodin inaad dhiibto waxaadan awoodin inaad dhiibto oo maalan waxaad tidhi qofkan waxaan ku siinaa gaarigaygaan ku siinaa tir gaarigaygan aan ku socdo ayaan ku siin haddaad baadideeda iyo keento gaarigiina maqduuru tasliim maba ahana waaba lagaa dhacay waa baadi waa hore lagaa dhacay qofkiina shaqadii wuu soo qabtay gaarigaygaan ku siinaana waa tir gaarigiina waa gaari aadan awood u lahayn inaad bixiso ood dhiibto oo wax kaa maqan oo balaayo ay kaa dhacday qofkii muxuu xaq u yeelana fa ujratu milihi shaksigaas maalkiisa maalka ujradiisa ayuu leeyahay markaas qofkan oo kale muxuu ku shaqeeya halgey ujratu maal haddii wixii lagu heshiiyey shuruuddii uu ka buray war qofkan oo kale baadida meequu ku keenaa magaalada qof kale oo kale meeqaa la siiya konton dolara ujratu maala kontonkiisuu qaadan marka ujratu maal uu leeyahay wadalika kaan gayara waa inuu bedelay aljicaalata jicaaladii waa inuu bedelay abaalmarintii fii ahnaaءi اlcamal shaqada intii lagu dhex jiray multasimun qofkii wax la laasimsaday ayaa bedelay bifaskin hadduu fask yani sameeyana waa la mid shaqadii intii lagu dhex jiray oo markuu yihi wixii ratigaa qofkii ii keena boqol doolaraan siin markuu yihi shaqadii raadintii intii lagu jiray waaba fasakay heshiiskii jicaalada waa ka baxay hadde ninkii mudduusha wareegayo dhowr maalmooduu wareegayo wax raadinaye ninkii muxuu yeelana ujratu maal ujratu maal uu yeelan fii camalin wa inamaa tasixu ljicaalatu jicaaladu waxay ku ansaxdaa fii camalin camal dhexdiisa ayay ku ansaxdaa shaqo lasoo qabanayo wa in juhila camalka haba laga jaahil noqdo shaqada jihaaladu inay macluum tahay shardi maa horan waan usoo qaadanay oo inay yani macluum tahay shardi maaha maxaan loola jeedaa waxaa loola jeedaa maalan waxaad leedahay qofkii ratigayga ii soo celiyay boqol doolar uu leeyahay ratigu meeshii laga keenayana ma ogin waa shaqo aad jaahil ka tahay way dhici kartaa afgooye in laga soo helo way dhici kartaa inay la fogaato marka oo kale in yani shaqadii ay qofka la dheeraatana way dhici kartaa waa shaqo aadan garanayn qadarka ay qaadanayso ama shaqo aad garanayso labada waa ku ansaxdaa yo camalina ku ansixi wa in juhila huwa camalkaas haba laga jaahil noqdo wallahu subxaanahu watacaala aclam